kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha xisbiga m r d daahir axmed faarax oo ka mid a axsaabta mucaaradka ah ee jamhuuriyadda jabuuti isagoo oo ku dhawaaqay in muddo sagaal sanno a kadib uu ku noqonayo caasimadda jabuuti haddaba su'aasha ugu horraysa ee aannu weydiinay ayaa ahayd sababta keentay in wakhtigan la joogo uu dib ugu laabmo jabuuti xuseen waad mahadsan tahay adig iyo v o e ba waraysigaad waraysateen waa run weeye berri tooxad ah lixda subaxnimo hadduu ilaahay yidhaa ayaan dib u caga dhigan doonaa dalkii hooyo jabuuti oon ka maqnaa muddo sagaal sano ah maxaa keenay inaan intaa ka maqnaado waxaa keenay sina hore baan uga sheegay adeecadaha adduunka eed ka midka tihiin ammaankayga oonan maxaa hedenay aan sugnayn iyo jicil badan iyo dhibaatooyin badan oo kale oo na soo food saaray iguna kalifay inaan dalkii kasoo barxo maanta maxaa haddaba suurogeliya inaan noqdo adduunyada waa ay isbedilaysaa dadkii reer jabuutina waa ay iyagu kudhadooduna danahoogii yay si sidii ka wanaagsan ugu fiirsanayaan adduunyaduna indha indhihii hore ka duwan ayay jabuuti u leedahay hawlaha aan ka shaqaynay ayay ku jirtaa dabcan dee laga maqnaan kari maayo uun si abida dalkii siiba marka halgan la wado la doonayo in isbedel khayr qaba uu ka suura galo dalka performance siyaasadeed ay ka suura gasho dalka halka ay wax iska bedelayaan waa dalka gudihiisa weeyaan halka ay ummadda intii u badnayd ay joogto halka ay dhibtu ay ay ka ka oogan tahay waa halkaa weeyaan sidaa ayaa keentay inaan dalkii iyo dadkiiba aan usoo noqdo annaga oo soo noqodka iyagaasi uu yahay ku nabdoon ku mas-uulnimo ay ku dheehan tahay ku daljacayl iyo daljacayl ay ku dheehan yahay ku cidna aanan cidna aanan ka dhanahayn oo danta ga guud danta guud danta guud dan gaari ayna ku jirin danta guud ee dalka iyo dadka u adeegaya waayahay markaa ma waxaad ku noqonaysaa adigoo ah guddoomiyaha xisbiga m r d mise waxaad noqonaysaa adigoo qof muwaadin oo reer jabuuti oo shicib oo caadiya waxaan ku noqonayaa walaal anigoo ah guddoomiyaha xusbiga m r d ayaan ku noqonayaa dabcan anigoo shaksi reer jabuutiyana wwaa iska taalaa meesha oo intaan guddoomiye noqon waxaan ahay shaksi reer jabuutiya xusbiguna xusbi marka la yidhaahna sida aad ogsoon tihiinba waa ummad isku timida weeyaan rag iyo haweenba leh hawl inay galaana iskugu yimiday hawshaayoo dhinacayga marka loo eego halgana halganka isbedelka caafimaadka qaba ee dimuqraadiyadda kolka anigoo dabcan guddoomiyihii xusbiga m r d ayaan dalkii ka degayaa berrito hadduu ilaah yidhaah waayahay su-aasha markaa meesha taallaa waxay tahay maadaama oo aad saad sheegtay guddoomiyaha xisbiga adigoo aad ku noqonaysid jabuuti dabcan waxaad ka qayb gelaysaa howlo la xidhiidha dhinaca siyaasadda marka ma la xidhiidhay xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ma kala xidhiidhay soo noqoshadaada iyo sharci ahaanshaha xisbigaaga xukuumadda jabuuti waa ay og tahay inaan soo noqonayo waan u qornay qoraalaan u tabinay wasaaradda arrimaha gudaha iyo lese airportka qudhadiisaba waan u tabinay way og yihiin sheekada sharciga xusbiga m r d na run ahaantii waa tu ay de waxba ka jirin weeyaan waa runoo xusbiga waan mamnuucnay waa la yidhi labadii kun iyo sideedii bishii toddobaad sagaalkeedii waa la yidhi dikrito uu madaxweynuhu seexay baan ku mamnuuc mamnuucna ayaa la yidhi wax sadeeg sal war aan sal iyo raad lahayn ayay ku salaysnaa mamnuucaasi wax haba haba yaraate ee loogu soo marmarsiiyoon karo amba foodo loogu soo qaban karo xusbiga m r d oo dembiya oo uu sameeyey ma jirto arrinta maxkamadda ayaan ka gaadhnay maxkamadda weli hadda geedkii saddexaad bay joogtaa haddii de cadaalad madaxa banaan ay jirtana geedka u horeeyaba islama dhaafneen liano document la sameeyey oo maxay ahaydanay la la maleegay oo annaga aan naga socon oo maxay ahaydanay qolooyinka sirdoonka ee xukuumadda u adeegay ay maleegeen ayaa lagu saleeyey qaraarka mamnuucaya xusbigayga waxaasna dee waxa maxaydanay aan ogolaani karayna ma aha waxaana xasuusinayaa xusbiga m r d inuu yahay xusbiga mucaaradka ugu daaweyn p r d baa la odhan jiray kun sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii baana asaasnay labadii kun iyo labadiina wuxuu noqday isku bedelay m r d sheekadan sharcigu tunoo jadiid annaga ma aha tunoo run ahaantii uguba ma aha kun sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashankiiba waa inagu dhacdo sharcigaa naga qaadnay waa lana yidhi kadib markii uu bilo ka hor geeriyooday allah u naxariiste aas guddoomiyihii u horreeyey aas xusbiga nala aasaasay mudane maxamed jaamac ceelaabe dee taasi nagama ay hor joogsan inaan hawshayadii iyo halgankeygii wadno jicid iyo dhib wixii ay dooni ha nagu qaadatee oo uu xusbigana ilaa haataa uu jiro waa una jiri doonaa baan leenahay ummadii aas xusbiga aasaastay unbaa amaba joojin karta oo maxaa ahaydanay hawada ka saari kartaa amaba halka kasii wadi kartaa wax kasta oo kale oonan sharci waafaqsanayn dee wax ma aha meel maraya xisbiga m r d wuxuu ka mid yahay xisbiyada mucaaradka ah marka keligii ma aha xisbi mucaarada waxaa jira xisbiyo kale oo iyaguna mucaarada waxaa jira xubnaha mucaarad ka mida qaarkood inay ku noqdeen jamhuuriyadda jabuuti laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay yaa kugu weheliya arrintan ma keligaaba go-aan ka qaatay mise waa arrin xisbiga iyo mucaaradku ay u dhan yihiin xusbida run ahaantii dabcan marka la yahay qaraarada caynka ee lagu dhaqaaqay waa qaraar xusbiga u gaara weeyaan waa arrin aan isla ognahay weeyaan m r d haddii aan nahay kuwa iyaga dabadda jooga iyo kuwa iyaga gudaha joogaba in guddoomiyuhu soo noqdo in kuwo kale oo dabadda naga joogana iyaguna ay soo noqoni karaan waato aan anagu aan qaraar aan gaadhna weeyaan annaga oo maxay haydana ummadayda ku kalsoon annaga oo annagu isku kalsoon annagoo ilaahay aaminsan annagoo adduunyadana barayna inaan maxaa haydana noqodkayaga adduunyadana barnay oo kuwa nala joogo dana waaweyn kule jabuuti iyo kuwo kaliba ay og yihiin ee adduunyadu og tahay hadday tahay hay-ada xuquuqal insaanka iyo haddii ay tahay dalal basan carabkaan ku dhiftay waana mid loo baahnaa weyi waana mid loo baahnaa axsaabta kale ee mucaaradkana de waa walaalahayo hawsha koreyba waanu wala wadnay hadday dalka gudihiisa tahay iyo hadday dalka dabadiisa tahay iminkana waanu wala wadaynaa oo waxaan ku kala tagaynay ma jirto sida la ogsoon yahay jamhuuriyadda jabuuti waxay ka mid tahay dalalka u degan ee u nabdoon geeska africa maxaad ku damaanad qaadaysaa in noqoshadaadu aanay keeni doonin wax dhibaataa ama wax iska hor imaada adigoo hadda ka horna ay dhacday in aad taageerteen in hubka la qaato waa marka u horreysay annagu ma aan taageerin in hub la qaato xusbi baan nahay xusbigu waxa weeyaan waa wuxuu ku dhisan yahay in halgan nabdoon buu ku ku dhisan yahay xusbi marka la yahay dastuurka ayaa la waafaqsan yahay in wax lagu bedelo si nabdoon si waafaqsan dastuurka si waafaqsan maxaa hayd inay nidaamka rayidka ah ayaa loo yay hawshu ay tahay kolkaas waxa hubahoon anagu aan taageernay ma jirto waxaa jirta inuu jiro dhaqdhaqaaq hubaysan oo fruud la yidhaah oo uu taliskuba laba goor heshiis la saxeexday kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii iyo kun iyo labadii kun iyo kowdii ayaa jira kolkaa dee waa waa xaqaa'iq jiro oo waa dad walaalahayo jiro weeyaan kolka maxay ahayd inay mucaaradkana dee kamid ah oo cid odhan kartaa mucaaradka kamid maaha ma jirto kolkaa waxa waxa ay doonayaan iyo waxaan doonaynana inay wax mida yihiin baan anagu u aragnaa oo de hubka la qaatay waa laga maarmi karaa baan anagu leenahay oo haddii maxay ahayd inay mas-uulnimo lala yimaado oo dabacsanaan lala yimaado dal jacayl iyo dad jacayl lala yimaado waxaan ujeedaa marka xukuumaddaan ujeedaaye waa laga gudbi karaa marxaladan aan ku jirno maanta ayaan anagu aaminsanahay ka hubka qaateen hubka oo iska dhigi baan aaminsanahay haddii wax rabitaanka ummadda haddii laga jawaabo dalkii dadkuna way noo hagaagayaan saa baan aaminsannahay kolkaa wax qalalaaso oon anagu aan soo wadnaay ma jirto dad nabad nabadda jecel baan nahay xusbiga p r d waxaa loo aas-aasay hal xasuusa weeyaane kun sagaa kun sagaal boqol iyo labiiyo sagaashankii in lagu soo dabaalo nabadii oo khatar dalka gashay waaga waa markuu dagaalka hubaysan ka bilaabmay bay ahayd dagaalka rayidka ah ka bilaabmay u dhexaynayay jabhadda fruud iyo lese ciidamada dawladda waxaan u aasaasanma xusbiga waagii inaan ummaddu ay kala jebmin inay ummaddu la kala geynin in nabad dalka nabaduna dalka laga tirtirin in wixii jirana wixii khilaafahe jira wixii dhibahe jirana wadahadal lagu dhameeyo kolka annagoo halkaa ka soo jeedna taariikhda annagoo leh qalalaasay wadaan lanama odhan karo ilaa haata haddii run ahaantii qalalaasa dalka uu ka badbaadayna annaga waxaan aaminsannahay in ay ay suuro gelisay taa suuro geliyeen taa shacbiga jabuuti iyo mucaaradka jabuuti ay suuro geliyeen oo mas-uulnimadooda deganaashahooga daljacaylkooga caqli ku shaqayntooda ay taa suuro gelisay dalal kale hadday ahaan lahayd laga yaabi lahayna dadka qaarkood ay waxyaala ku dhaqaaqi lahaayeen annaguse waxaan weli haata aaminsannahay in si nabdoon wax lagu dhamayn karo walaalaha iyaga talada hayana waxaan leenahay waad arkaysiin dunida si looga sii socdo waad arkaysiin maalin kastaba qof baa lasoo sheegayaa sidaaba dunidu waa afar cisho weeyaan wax lagu waaraya ma aha ilaahay hadduu ummadda ku dunida ku abuuray korkaygana macnuu uga jeedaa inay wax kusoo biiriyaan ayuu maxaa haydana uga jeedaa siiba inta ay mas-uuliyad baan un mas-uul baan unahay leeyihiin wax kusoo biiriyaan wax u taraan u adeegaan wanaag usoo kordhiyaan baa looga jeedaa waxaan leenahay walaalayaalow wax xagga wanaagga xagga wanaagga ay inaguna u daymooda maxaa damaanad qaadaya in aanay rabshada dhacaynin maadaamood saad sheegtay aydan xukuumaddiina la hadal kana wargelin noqoshadiina xukuumaddu way og tahay waa laga wargeliyey waa laga wargeliyey anigaa ku lahaa qoraal baan yaan u tabinay waa anigaa ku lahaa wasiirka arrimaha gudaha isaga ayaa nabad sugidda ku shaqa leh qoraal ba xusbigu magi magaca xusbiga loogu tabiyey mas-uuliyiin kale oo maxay ahaydeen ay dalka kamidana way og yihiin sida maxaa agaasimaha guud ee xerada diyaaradda ee jabuuti way og yihiin ummadda reer jabuuti oo dhanna meeshay doonay ha joogtee dawlad marka la leeyahay runtii dawladdu waa ummadda weeyaan xukuumaddu ummadda ayay u adeegtaa rabitaanka ummaddana kama hor iman karto haddii ay iska dhagatirtana in yarunbuu dhagatirkaasi jiraayo ku waari kara ma aha jawaab ma ka heshay mas-uuliyiinta aad sheegtay warqadda aad sheegaysa jawaabta laga soo jawaabay waxa dee waddanka ma soo geli kartid jawaab aanu ma hayo soo dhaweyn baan iyay rabeen dadkii maxay ahayd inay taageerayaasha iyadii badnaa ee xusbiga m r d ayaa soo dhaweyn iyo iyo yaa yaa waday iyo faafaan tii baa laleeyahay taasi inay ma suuragalaysa laleeyahay laakiin de siyaabo badan oo soo dhaweynta lagu suurageliya ayaa jirta haddii aeroportka ma iman kartiin oo faanfaan iyo kuma soo dhaweyn kartiin daaf laleeyahay oo laga cabs oo laga cabsoonayo oo halkaa muruq siyaasadeed baa halkaa ka muuqanaya laleeyahay muruqa siyaasaddu dee ku sidaa lagu muquuri kara ma aha ummadda haysa siyaabo badan oo kale oo laisku soo dhaweyn karaanba way jiraan taasina waxaan la dhuudhuumanayn iyo wax dhib ahoon hubanahay ma jirto
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee m r d ee jamhuuriyadda jabuuti daahir axmed faarax tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo